waa tahay iminkana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baalista haaruun macruuf ayaa inoo haya
wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka koronavirus calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha hase yeeshee waa sidee waayo aragnimada dadka ay eheladoodu u dhinteen cudurkan waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan wararka ka imanaya qaaradda yurub labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo naxdin leh cudurka koronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda soomaalida ee wadamada sweden iyo britain hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaara farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan balse waxaa iyaduna meesha ku jirta bulshada soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga waxaa kaleoo sababaha ku jira qoysaska soomaalida oo ah kuwa ballaadhan kuna nool guryo aan ku filnayn oo cidhiiri ah taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qayladhaanta ugu horreysay ee fiditaanka bulshada soomaalida ee cudurkan xamdi axmed waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool dalka sweden aabbihiis axmed caraay axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku toddobiyo tobankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay
maalin talaada ah ayuu subaxdii asigaa subaxdii qandhayar ayaa qabatay caadiska ahaan iska tukanayay maalinta talaada ayuu sariirta kasoo kici waayay dhabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan marka wiilashii la dhashay mid kamid ayaa la joogay wuu soo wacay waan soo cararay aniga markaas laftirkeyga jimcahaas ayaan markii qandha qandha yaaradu markab dareemaayo waan soo cararo u imaaday isla markiina waxa waaye waxaan wacnay marka qoladii caafimaadka ambulaasta aan wacnay waa u yimaadeen waxaan dheheen waa ka haraysaan marka aabba marka maalintaas ayaa la qaaday oo jaranjarta haddii lugiisuu kaga dega maalintaas
laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray cisbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo iyagoo qiimeeyey in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan waxayna sheegeen inuusan cisbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad
matadisaastay marka niyo gushii xaafadda dhan cudurkana laga wada qabo anaga dhan aysan inaan kaxaysan xaafadda kulaysan annaga aan aan aan aan aan xanaaneyno ah sidaa marka aan ku hadlay inay noo soo qaadaan xaafaddan oo keenaan kabacdin waxaa dhacday maalintii waan keenay xaafadduuna la yimiday anaa habeenkaas aabba ku qornaa oo dhahay bal aaba anaa la joogaya caawa wuu yimid isku shishu galay waa soo wayse qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku cunay alxamdulilah maadaama dhowr isdeetan jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkiina uu ahay marka marka xaafadda keenna waxa dhaawaxay aada marka duqii kaninayaal iyo waxyaabayna soo siiyaan habeenka cashadiisaan siinay ani walaalihey wixii dhan oo nadiifin waa diyaarinay qolkiisaan waa siixinay anaa agtiisaan joog alxamdulilah sidii ku seexday adiga xilli sabdhex amana isku day inaan laha hadlo waa soo caaweyso marka contacti meeshaas ku dhumay waa kan marka sariirtiisa unbu ku dhintay sariirtiisu ku dhintay anagoo kor taagan subaxdii adiga habeenkiiba ja waan soo hoynay waxay ahayd maalinta jimcii habeenkii jimcihii wuu nala joogay subaxii sabtigii soo galaysay eight fifty five sideed iyo afartan iyo shan ayaa nafta ka baxda anagoo taagan oo yaasimankii iyo fadhan ku akrin alxamdulilah ilaahay nala kulan siiyey nawaafajiyey xaafadiisa soo jooga sirtiisa alxamdulilah marka walaalay iyo dadkii dhan aan message u diray aygaa wada yimaadeen meesha marka nagasdhayn qolqoraacay wax wada diyaariyay laakiin aan aragnay inuu xaraarigu waktigiisii u yimiday marka meeshaan haddana aan kula nadiifinay isqaadnay marka alxamdulilah dadka kale soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee yurub iyo wadamo kaleba ku nool maxaad ku dhihi lahayd ood kula talin lahayd bismillah horta waxa waaye cudurkan waa cudur aad iyo aad u xun marka wax keliya aan dhihi lahaa horta waxa waaye anaga soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro dabeecaa jirta anagaan leenahay khaasmo ah inaan nahay bulsho aanan ahayn in si shaksi shaksi ee aan nahay bulsho jamac ah ama wadar ah waxaana keeni kartaa marka wadartaasieeto haddii lacala qof keena ah oo cudurkii soo qaado wuxuu leeyahay hargoob ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ayay ka helayaan ummadda soomaaliyeed waxaan cudur socdo waaye horta ko waa inaan raacnaa talooyinka dhakhaatiirta iyo naarsiyaasha waa inaan raacnaa talooyin waxa culeysyo badan waa dareemi karaa way dhacayaan oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidka wuxuu rabaa mar kastaah xanuun waxba kama dhib waxyaaba badan kusoo noolaayeen lana soo noolaayeen soomaaliya markii joogeen waalidkeen oo ay ka mid tahay inay daacumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reerka isku dhex jiray marka waalidna maka dhaadhicin karti maanta ay over sixty years jiro lixdan jir ka badan ka weyn da ahaan in laga dhaadhici ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaadkooda labadan si timaan inay waalidka dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurka isku arko marka ama harkaba isku arko marka reerkii waalidka waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana ha u tagaano hala joogaano ha dhex galaano laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkaan caafimaad qabaan waayeelada banaanka ha laga joogo xasan maxamuud cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da-doodu kor u dhaaftay siddeetan sano ee cudurka covid nneteen ugu geeriyooday dalka sweden cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay xasan maxamuud cumar ka hor intii uusan u dhimanin lix iyo tobankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay cisbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan isla markaana la dadaalaan hase yeeshee xasan waxa uu ugu dambayn u geeriyooday xanuunkan mukhtaar maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada xasan maxamuud cumar horta adeerka allah u naxariista marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ay gelaysa muddo badan maysan dhexin ugu badnaan adiga saddex ilaa afar maalmood ayuu xaaladda intensif ku jiray maadaama uu ahaa qof riski group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa maadaama daana uu ahaa xanuuno kalena ay jireen marka muddada uu la jiifay caabuqa ama dhibaatada ku hay ma badnayn
da-diisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa daban daadiisa wuxuuna ahaa sirta ma naqaano nambarkiisa laakiin haddaan qiyaasno sida asaga ka warhayno muddada noo sheegaya waxay ahayd sideetan hadduu sideetan ayana waa ku dhawaa maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd soomaalida wadamada kale ee yurub joogta meelaha uu xanuunkani sida aadka u saameeyey wallahi waay aragnimada ugu horeysa hortaan ku biirin lahaa waxa waaye marka ugu horeyso inay horta la falgalaan soo jeedinada ay soo jeedinayaan hay-adaha caafimaadka iyo dowladaha markaa ayaga ay la nool yihiin wadamadaas waxa waye dhibaatada halkan sweden way ka badan tahay halkan dhibaatada soomaalida horta aad badan ka kada laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inooga badan inooga badan yihiin dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dadka la leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo hadday noqon lahayd meydka yacni maaragtay waxbaarinta bukaanta inay yar tahay oo saa darteed oo la waayo qofka marka waxaan kula talin lahaa kuwa aragnimada ah sida xawa in marka ugu horeysa horta isku daya inay xiriir la lahaadaan ama uu jiro qofka kas xiriiradaas kadib marka taqdiimaadka ayagu ay farayaan iyo nidaamyada oo maaragtay shaqaysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo oo loo yaray karana dadka somaatikooda in la yareeyo laakiin laga faa'iidaysto recommendationkooda oo la marsiiyo qof maaragtay sida caadiga ah in qof qof qof loo ogolaado ama laba qof loo ogolaado ee qofku maaragtay dhaqdo u weysaado ee joogto laakiin somaalitanka tirada badan in la yareeyo isbooqashada aad u fiican tahay hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha soomaalida waxay tobankii maalmood ee ugu dambeysay kusoo kordhaysay soomaalida ku nool dalka britain gaar ahaan magaalada london hogaamiyaasha bulshada soomaalidu waxay galka baarista u sheegeen in soomaali tobanaan ah ay cudurkan ugu dhinteen dalka britain dadka uu haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa cumar muriidi macow oo ugu dambayn u dhintay cudurkaasi toddobiyo labaatankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay isagoo da-diisu ay ahayd soddon iyo lix sano jir cumar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin cisbitaalka sida uu iigu warramay seedigiis maxamed mukhtaar beeley cumar muriidi waa seedigayga walaashayda da-da ka yareed iga yareed uu qabay marka xanuun oo zaa'idkaana wuu qabay laakiin gurigu iska joogay wuu iska isoo wacay maal everyday subax kasto xumada ay haaso waxaa subi dhahay markaasaan dhahay isbitaalka saad markaasuu dhaa may qandhale waaye ciyaalka isu xer dheen abti aabbu wuu dhintay taasaan maqalnay marka markii aan aadnay guriga astaaba joogtay ambulansaa joogtay naagalna waa noola diiday waxaa la islood alaabay ma geli kartaa geeri xanuun badan uu ahaa shoog ayaan ka qaadnay baaburkii ambulansaa imaaday wuu wadno uu ka garaacay wuu ka tagay waxaa lahay guriga lama geli karo isolation laga dhigay baawar kalaa loo diray oo covid cover la dhahay covid baawarkii imaaday waxaa imaadeen five hours ayaan isu geeli kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaa kartaan anikaan isu sheegaynaa gurigaan yaa la gelin marka dhibkaasaa jiro allah u naxariisto cumar waan idinka tacsiidaynaynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka cisbitaal kuma dhimane gurigaba gurigaba muusan dhaafin may may isbitaal maba aadin guriga ma dhaafin guriguu joogay ciyaalkiisuu la joogay wuu nabad qabay xumad xumad iyo qandho isku sheegaya maalmahan laakiin isbitaal ma aadin ciyaalkii wacdiiqi naqaska igu dheguu dhahay markaa markii ambalaashay u waceen markii naftaa ka baxday imise caruur u dhalay
shan afar wiil iyo iyo may shan ha saddex wiil iyo laba gabdhood waa gartay marka waxaad tidhi guriga markuu ku dhinta allah u naxariistee waa laydiin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhowaataan bal iiga sheekee arrintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan se idiin saamaysay wallaahi horta horta waxaana u tacsiiyanaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ay ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatna ilaahay oo naxariisto oo ugu tacsiyana ummadda islaamka meel kasta adduunka ay ka joogaan ummadda islaamka waxaa ugu tacsiyanaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waayo geeri ayaa i taabatay walaalkeyna la taabatay ummad islaamni ani itaa mid kalena waa taabanaysaa laakiin waa xanuun waxaa xanuun ah wiilkaaga guriga ma imaan karo walaalkaaga guriga ma imaan karo ii sheeg qofkaad jeceshahay ma duuga kartid waa aad xanuun waa wax aan weli la arkin mucjiso ah waay ummadda ilaahay ha ka koriyo waxaana cudur ma ah ilaahay hana kala fogeeyo wax yar iiga sheeg shakhsiyadda ee cumar iyo qofku ahaa cumar wuxuu ahaay nin dhalinyar ah aad u fircoon caafimaadkiis taam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reerkiisa wuu ku filna wiilkiisa nine years oldiga juniorska hadda kuloni koox wuxuu ayaa ka dalbadeen average training u gee jiray kooxdan chelsea iyo waxaas marka aad caruurtiis u jeclaa family close aad buu waxa u ahaa ciyaalkiis aad u jeclaa anigana waana qadari jiray waana xishmey jiray waa ganacsata oo iska ahayo laakiin oo iska iska iska maxal lahaa oo short ah self employer ah wuxuu kasoo jeedaa famil aad weyn familka la dhihi jiray xaaji macuux xanjeero haddaan maqashay reer xaaji macuux xanjeera la dhahaa oo famil aad weyn muqdisho magac ku lahaa walaaca haya soomaalida ku nool yurub iyo waddamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtogeli karto inay si sharfan oo waafaqsan dhaqanka islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar ka mid a soomaalida dalka sweden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista eheladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen haddana marka la eego duruufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin waa kan marka hore xamdi axmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus dugtina markaas anigaa isla maalintii waxaan ahay qolada islaam qaburaha islaamka mas-uuliyiintoodii waana ku wargeliyey waxay dhaheen marka insha allah maalin sabti waayo hadda axadaan joogna marka isniintaan jawaabta helaynaa maalinta la duugi doono iyo waqtiga la duugi doono iyo meesha lagu duugi doono ilaahtu yidhaahdo inkastoo aaba jeclaa inaan soomaaliya geeno haddana saa arkaysaa uu yidhaahday codsaday inuu magaaladii ugu dhashay la geeyo usoo duuga laakiin qadartaa qorneed waa u fiican weysay alxamdulilah meeshaani ka qorneed intaan ku duugnay maalinta talaadada ayaa marka maalintii khamiista ayuu noo nabalamiyey ninkii oo maalinta siniinta ayuu warqadiisii soo qaatay wixiisi dhandhameeyey marka wuxuu nagu yidhi marka khamiista insha allah kow iyo tobanka subaxnimo ama shan saac subaxnimo ayaa markaa khamuraha islaamka ee magaalada stockholm aan ku wada dugnay duug fiican oo qurxan maasha allah oo ay kasoo qayb galeen ummad badan anagoo taxadirayno soomaalidii adiga communitygi dalkan ay wada joogeen badankood wadaadadii dhan ay joogaan alxamdulilah oo aan dad badan ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulilah marka meeshaan ku joognay qaburihii magaalada stockholm koonfurteeda sidaasi oo kale waxaa qaba mukhtaar maxamed yuusuf oo isna adeerkiisa u dhintay cudurkaasi weliba waxa uu isagu intaasi ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis waa mahadsantahay arrintaas arrin aad u fiican waan ay weydiisaa run inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah dad baa jiro oo isla dhex maraayo oo dhahaya dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badanaa jiro halkan sweden laakiin wax saa macno weyn u samaysa ma aha halkan sweden qofku markuu qofka geeriyoodo waxaa jirto maamuus ay u sameeyaan oo dadka familka ay fursad u siiyaan qaybta caafimaadka in qofku hadduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maaragtay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo xitaa waxaa loo ogol yahay in la kalfano qofka marka marka ugu horeyso qofku naf baxo haddii markaas aanan la qafilin oo meel la gelin ama saduuqa waxa aynan gelin oo qalka maaragtay dadka meydka lagu xareeya aana loo gudbin inta ka horeysa waxaa loo ogolyahay qofka inuu si caadiya qofkiisa maaragtay umarsiiso tartiibaadka diinta islaamka ay qabto tiina waa marnaadeer waa marsiinay keliya uun waxaa noo suurtageli weysay maadaama qolku ku jiray in muxuu ahaa sida caadiga ah biyaha badnaayo qofka lagu dhaqaayo oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan la wada dhaqin laakiin wadaadaan keensanay oo nala ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maarata u weys qaaday u karfanay wax walbuu sameeyey marka si caadiya oo diinta islaamka haali ka tahay oo nidaamka islaamka la marsiiyaana waa marsiinay oo waa duugnay duugtiisii ma idinka unbaa qoys ahaan ka qayb galay mise soomaalida iyo eed iyo dadka kale ee asxaabtuna way idinkala qayb galeen dad fara badanaa runtii yimid oo ka qayb galay inkastoo dadka islaamaankooda ay aad u xadidan tahay halkaas wiilan dadka intooda badan ay yihiin ba dad runtii hadda maarata iska xanuunsano ama cabsida xanuunka ay hayso socodku yaryahay hase ahaatee dad badan way yimideen oo maaragtay qoyska iyo dad badan fara badan oo maarata magaalooyinka badan oo kala yimid aa ka qayb galay si caadi oo dadka caadiga la marsiin jiray ayaa marsiinay laakiin maxamed mukhtaar beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada london welina aan la duugin isaga waxaa haysa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah kasoo qayb geli doonaan duugta cumar muriidi macow masaajidka isagoo waxay qoleen masaajidka as masaajidka aad ugu xirnay shanta waqti ku dukanay waa macruuf waxaa aad baa masaajidka looga kastaayay waa isoo waxay waxay dhaheen masaajidka hadduu caadi u dhinto isbitaalkan ka doonaynaa anakaa keenayna waa dhaqaynaa waa salaadaasa ku tukanaynaa waa ba'aasiyada laakiin waxay dhaheen hadduu cudurkoo yahay muhimaa karo raalnag ahaan marka waxaa waxa waaye waxay dhaheen khabuuraha ayagaa keenaayo meeshaa lagu dukanaya ilaa toban qof ka badan ma soo raaci karay dhaheen marka hadda waxaan ka sugaynaa jawaabta isbitaalka cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano covid nneteen waxa uu noqday mid ka mida tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo balse uu jiitami doono in muddo ah sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka gaar ahaan nadaafadda kala fogaanshaha iyo inay guryahooda ku ekaadaan